bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta fayla ha ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda wartangaee magaalada baydhaba tumiilamada bella tumiilama sannada labada kun tumiyanay siyeedka qodobadaysan ka dheega doontaan barnaamijka kulanka oo ku weliba iyo kumadaha kulan lon ku hadalaya amniga baydhabo iyo naykan gobolka baaya kudhi dubishinka ee magaalada baydhaba maamulka gobolka baaya ku hadli shacabkii laka dhaawacay banaanbaxgii shalaytii kudhii baydhaba guddoomiyaha golaha baarlamaanka soomaaliya ku guuri bila soomaaliya wasaaradda dastuurka soomaaliya iyo hambadhigti mashruucu maaraynta maaliyadda iyone hanaanka langmara laayreedan fiiriyowka dastuurka golamanka sarayaan siixiyeen hindhisa sharciyeedka dhismaga hay-adda naafada qaranka qodobadaas iyone qodobo kale ayaa ka dheegasan barnaamijka kulanka raadiyaha wartanka ee magaalada baydhabo ee u dhammaada mar kale ka dhowaada saaxiibayaal kulanka idaacadda wartanka ee magaalada baydhabo qodobkan ku horreeya ee barnaamijkan oo weliba uusanin nagada doonee kulanlan ku hadalaya amniga iyo kudhiigeeka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya kulankaas weliba iyo haynahan oo ku qayb galeen guddoomiyahalka xaafado shirgadiisan ee baydhabo guddoomiyaha degmada baydhabo ku-xigeenka kiishay maamulka gobolka baay taliska ciidanka booliska baydhabo iyonay kan gobolka baayba gudoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin yahayko usuu ku hadalay heerka xiliga amniyadeed ee baydhabo malahayd walina saasoo kale gudoomiyaha usukananu xusadaya in iyo onhayna dantadjiidiyo siyaasadda ee doorashooyinka islamarkaasna bulshada iyonay xaafadooyinka dhunkubaanya sidii dhunku shagay lahay amniga magaalada baydhabo
salaan kabacdi dabcan shirir badan amay buwaa weeldaanin onti oo doorashadan xilisha lakajeer iyo ka horba marka waxyaabaha una ka hadlaan mayba in badan ay tahay arrimaha ammaanka oo geeka magaalada baydhabo sanooyinka laha dhaafay nabad in nololfay lakajeertay in mayba waa lasii adkaayo iyo saaseeto iyo walaagdow ku dhunka digaani iyo walamida maybuahay shalay magaalada maraysa silamaslaam ah aan ka dhiyan marka umad kasta oo geeka berid kastoo ammaanga maybu aha dada dhibe berid kastoo bulshada isku toosan mayba maraysa dada maybu aha dhibaas taas marka xiliyada oo kale maybu xiliyada maybu aha umado liska sheefayayso maybu ayaa kamidaysa inta may fadhiye guddoomiye xaafadeedada hooyooyinka tobanka xaafadood urura dhalinyarada tobanka xaafadood yaa mayba meelan fadhiyaan bulshada inta fadhiyda mayba bulshadaasu uma mayba maamulka heer gobol heer degmiyo qaybashay laamaha amniga guddoomiye ku-xigeenka degmada iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka iyo maybu ahaa yaa yaa yaanta ka fadhiyan dabcan arrin kasta horumar kasta oo maybua beridka jara may aasaasan eh amniga maybu ahaa yaa ya aasaasan eh hoo amni linghel maybu horumarna horumarna horumarna makooyow hoo ammaanlinghel maybu maraysa bulsho maybu isdhaxsadaas ma jari doonto marka may fadaan eh waxyaabaha oo waajibaadka eh oo guddoomiyealka xaafado laka fadow waxyaabaha waajibaad waajibaadka oo lankabaahanyi maraysa hooyooyinka xaafado waajibaadka lankabaahanyi maraysa urur dhalinyarada xaafado meelo maybu ah isdhexgal bulsho may ka jirta ka jirto oo oo mayra dhino noocyo shargadiisan ah heer dhalinyaro haatoy heer haween haatoy heer guddoomiye xaafid haatoy heer maybu maawdiin haatoy dhinkaas maybu isdhexgal bulsho failya ka jira marka undhamaylafa inoo wada goonaata dabcan dareema kornan isbedelka siyaasadeed oo wadanka jer maybu ahaa dareema korn laakiin un isbedelka siya wadanka jer unmayno khuseyn intan hosaame dabcan hamara dhiska haysada amar ma iska haysada gud dowladda federaalka iyo mayraas heer baarlamaan iyo dowladda federaalka khilaafaadkaas may may rajeynaya ummadda soomaali damban ka jirto in la xaliyo maybu ahaya insha allahu yaa ya ya ka rajeeyana laakiin un hoobeyna maybu ahaa heer gobol iyo heer degmo oo geeg meelan fadhiyen may rahayso un un mayno may may rahayso haduun waajibaadka masaaran meed un may waajibno un xildhibaanna mihini senatorna mihini lankula doorowna mihini dabcan un maamul oo bulshadan geeka baydhow ku nool an dhahayt maybu ahaa yaa yaa ina bulshadan geeka magaalada baydhow ku nool mahdanay kor noolo lama boqol iyo konton kun oo qof dadka badan oo mayba barakacayaa leh ya maybuwaayani dhex nool ouna shalay erni dawladdiinga inta degan ymayb yasiinfiyaad mayba gargaarkii oo bini aadamnimada inuu siinfiya yamaybu ahaa diyaar le inuu dheerni ogeyk nukorfuwa maybu ahaa yaa ya jaran ogeyk mudaaraada nin adkaysada korna oo maybu ahaa abnidor maybu ahayo nin adkaysada korna oo may raaysa geek maybu durwafta geek lakaja maybu yo nin adkaysada korna marka taas marka may lafadayni una oo bulshada qeybasha shargidiisan eh oo may raaysa xaafadooga iyo belkibeed oo maybu iska jarne maylin baahanya may raaysa in mayrays ammaanka horta mayli dhanka talagalay iyo meelka fayd maybu ahaa in lijiyey baydhow geedka bulshada qaabkii wada shaqeeysa qaab maybu lakafaano kor maybu yahayta xaqiiqdii laakiin mayl fayaanta may dareemasee in mayrays siyaasada maybu aa dadka shal dhexgali maybu dadka shal saamaysay marka ogtin siyaasadda mayrays una koonfur gabe may dooratay toddobaatan iyo toddoba xildhibaan maanta ku dooratay oo simaal sanataradiyo hoobal iska dara sababtooda haldhibaan muqdisho yay fadhiyaan muqdisho haba fadhiyaan bulshadan oo unta ku nool meelahayso baab dabcan maybu ahaa yaa wakiilka in waay odayaal dhaqan haaden dhini kasta haaden marka walaa allaala waliib oo heer federaal ee dhinigaas jaran un hadduuna iskama unu iska mashquul maybu mayn baahan untana ku samaybu tiitana guda eh meelahayso ingun maybu iska mashquul maybu yaalin baahanye belkan si ammaanshii korlokan kaada lahay belkan maybu si horumarshii korlokan kaada fadi oo caafimaadshii korlan qaadan lahay oo dhinaca biyaha korlan qaadan fadi oo dhinac walbarsho korlan qaadan lahay oo magaaladan intaan intaanu ku saydin sidaan bas intaan marka meel faday may salak helay meel ka helay bulshada wada shaqeeyay imaamusha wada shaqeeyay may buu haya ya ya la helay taliyaha ciidamada booliska ee magaalada baydhabo mukhtaar dugudow iyo waliba usahay ko sheegay in keliya iyo diiradda saarayeen amniga islamarkaasna yoona dhannaga kiisho luganka lahayna arrimooyinka siyaasadeed ee jahwareersan baydhaboyada ku teeganta
salaan kadib inay wali faday huulo ana lahla inaan abbaare ini aanan ku hadan alama siyaasadeed ini aanan ku hadan alama doorsho ini aanan ku hadan alama howlogaas dhanba huulema wali ku haday dhanna ammaanka i wali dhaliilee noo dhaha jar andhiyo meeleera nimankii wada shaqaynta noo dhahoytay oo meeleeraas ururada bulshada koobna ha ku dhabahay sida ururka dhalinyarada hooyooyinka gudoomiye haafadeeda koodi buliiseenta oo waliba konton konton kahata haafadaha laha ku goray tiimkaasaa wali faday inaan wal dhaliilay hanjeedi haddii oo umata lankas hoolo tt targetka waalada langas goobsada fadan falmala umatan waliba bada guulil ku deeri fadi hooloolaka jara runtii maylerayus baydhoobo arma badan aan kulanti doorasho oo maylerayus koonfur galbeed oo muddo badan la kordhiyey dada badan haska kordegi siyaasado oo maylerayus isdiidino maylerayus lamba meeloo taageersan dowda la ahoo maylerayus dhanaman wadad dhaabo badan a ku jara mahamalo korta maylerayus mudaharaad iyo isjijiid iyo dhibaato mahamalo korta wali hamalo korta in amnigii laka dadaala oo gacmoo liis qobsada gaabna amnigi laga shaqeey wali ku dhawaajaan liin sheegaayo oo ka dad oo maylerayus mas-uulinga oo baydho u ka sugan shalay banaanbahi jari banaanbahagaasoo hay-ado amniginun ku wargamna maamulkunun ku wargamna mas-uuliyiinta oo gobol herdig gobol herdig meebun ku wargamna ini baydhow shalay lakusuubiyana nin sheegay ini wala ka dhaawaman hatana ciidamadii oo amniga ka shaqeeya oo maylerayus collectionkaay baabuliiska ninkii oo nabasugada milatariga maylerayus daraawista intan baa waroo la kulmiyo oo maylera amniga ka shaqeeya baydhow ka shaqeeyay ini nimankaasi oo nimankii oo maylerayus halay banaanbahag wedi ini wala iska geemangana nin sheegay taasna waliba waa nasiib daroway iyo diwada oo hay-ado amniga nin sheegnayna qaladi ayaa qaadada doonta markeen ha ku gudub halay wali dada ku dhawaajeen markii mudaharaadka banaanbahag walaaqalalaasada dhidi toddoba saac i bari siyeesa antin dhawoy baar magaalada maylerayus kontaroolka magaalada baydhabo kontaroole kumada ha ku galaw ya meelila ka baari mayla ha ku geyay loor oo galle ee saarnay walina ka dhajaray si dabam oo ofon e kamaardaari oo goome baalinta bajaadeen lahagili oo loorka la hadhaagili haddii aad gabtaas wali suubsideena geedagii oo misgeda dadka hiligii oo malera qararafta misgeeda kabaarasi iyo kasbadiya suubsideen ciidamada kontaroolada roog kasbadiya loorarka shukayan kasbadiya shug walaasiyan oo hatilayan haddii loorka rufuri bamama ka jar dadaani wali ku dhawaajiyaan nin sheegay bamamka beengu meelo laha ku qaad wali horaan gobadeen oo leeyin maylerayus armaa qalalaasilika gilaame bamatla gobod haddii uso olang mas-uulay usumurto ku dangadaw bamankaasoo sheebka baydhowan ilaka dhabaatay la fadaay oo buliiska qobadi inio habahaano kooyan haruumo buliiska kooyan an mahad eliyaan dhiirigeliyaan kala faday laakiin askari shaqaysidii waajibshay gudidi moraalku liku dul meelo ha ku gaadi leen labaatan i koo bamba oo shacabka baydhoo nilka dhabaatay la fadaa yahay saldhiga baydhoo taal iddi fadaasana ha araga korta labaatan i koo kaas waliliin lijeeday ini shacabka baydhoo lika dhabaatay walin gaabara mayn suubinay bakaaran suubin intiib exibirela ha ku qobadi nimankan dhagar wadaashe ee ummata baydhoo ninka dhabaatay tanka talagal ha ku qobani miilaan iska sheega miidiyahan badhan ka koran maamulka gobolii degmahan badhan ka koran hoola inu haytay maadaama uuna waajibkii una lahayn uuna gudin alaa shukra alaa waajibana uuna qofna mahadunku fadaan meelila haytay waa fajiin wali fadaane ummato oo dhan walin aawŋa nibida aawŋ eh nibidana anfaas kan dan yartee nibida anfaas kan oo dhaqaalaha qaba nibida anfaas kan oo gahootagee nibida anfaas kan waayeelkee nibida anfaas ardayda nibida anfaas intan walina kulmi kortan anfaase nibidana anfaas laakiin waliil faday idiliin hil saarad oo ummato bulshada ku dhabatay oo meelaras inay nabadaas ka shaqeeyay ilaahay ku soo ka shaqeeyay lanka talagalay yaa waliil faday inay galamaas qabsadaan oo ka shaqeeyaan inta waahdood aan hata sheeg gudoomiye haafadeedada inshallah hada inaan walsin ku sheego faday kale ee runtii hool wala lahan ku saaray bulshada lahan ku dhasaaray gudoomiye haafada langari inuu sikaar iyo walaago bulshada lanqoraa ma sawali buu raashin koo leeshay ligeysay shileediyo inuu target ka saarno meelay ka aadan go'aansho ma go iyo lanqool la hadho waaye meel eraas geeki bilowga kooye inuu gudoomiye haafada lay balaanta la ku kuuso garoonka lay leeshay meelay ka kaad shaqada liingid midi ma wali kumada haytay inay nimankii kontonkii qof buliisan tahay iyo nimankii gudoomiye haafadada iyo nimankii arrimo hooyooyinka inay galantas qabsadaan booliiska la shaqeeyaan oo wali argan booliiska way geliyaan booliiska shaksi waa guriga sortis masuulin bor lanka lanka soo dareerano ma yirsan naga koro ma dhabo baqor wali la faday inay haafadaha wali la hasiin ku dhasaari inay wali la hasiin dhasaari isan faantaano muujidano booliiska la shaqeeyta haddii san amni leengalna ma ka shaqeey ko tan gudoomiyaha fadna maado doontan anina masiin ka dhajiro doon way hob amni luway washal kor laakiin ini goor goorta wala qobdo koro ummatan shaqeey kor in waliba ummatan shaqeeyna dhammaantan intanta fadhina labaatan jareenig madii oo hooyooyinka wafilama lagu reeb labaatan jareenig walin inteegigna lahaninku dhasaaray bulshada lahaninku dhasaaray inuuna bulshada in shagayn ummata in shagayn dalka in shagayn diinta in shagayn oo nimankan dhaqan wadayaasha ummato dhabaatayfado waa ka baryab inuusi lanmusdon laa ilaaha ila allah leo dantii shaksiga in roro inuusi dhabaatay ka tali jar wali fadaan inuuna ummato ku guban walil faday ini haddii godoomiye haafadada iyo kugeenida iyo laamaha sulinyin i buliiska haafadaad laku abuuri haddii gaalnyaasta haysadaan wali dareemay haafadaas ini halaku deyri kor oo amnigeena meelika sugu kor laakiin wali dareemaha gudoomiye haafadada kastoo ini degeyno haddaan afligaadib iyo hata walaa ini buuridano walaago diidio degdiya dareemaha wali faday ini taas laku baho bulshadini ningan mid inuun ka shaqayna haddii wali una hadha dhawaayn haddii liin dhammaastiran haddii dhammaastir hoolada habalahay abaynaagto abayo ku katabdaanna nasiib daro dabaan haniinagadaas leh wali oo sidee kontonkii qof oo haafadaha oo konton kontonka laku qori iyo meeleraas gudoomiye haafadadii iyo ciidamada booliiska arrimo siyaasadood shugul ma kale wali fadaana inay amnigii galinyaas qobsana shacabkan oo nimankan han ku daadeen inay dhibaato geysan fadaan inuun ku qobano un gundanaano la shaqaynan in shaqayna walow han dhammanan inuun shacabka in shaqaynan way ma inuun meeleraas dantan gaarka wali ka dhaha jirta danta guuda ka dhaha jirta laakiin danta guud madiun horumarisin dantan gaarkeen markaasaa ku dhabaas wali osadey aninani la shagey walyar wali fadaana ini doogna ninka korfan cornel adoo raadle ini inshagayn booliiska inshagayn oo shacabka inshagayn oo la shagayn booliiska oo nimankaan laha ku dhasaari shacabka laha ku dhasaari ini shacabka inshagayn haddii galnyaas goobsanaano godoomiye haafadada iyo booliiska meelaha haafadaad la didi haddii wada shaqeeyaan wali dareemay ini amnigi walku gobsooma haddii laakiin booliiska shaleey la surin shacabkan la shagayn reer bayd oo booliiska mara eedan la shaqeeyeen markii booliiska eedan la shaqeeyeen wal hagali ma fokadaan wal kastoo la haskiday ini bayd oo la gili la skiday walin badanyina ani la gobaday walin osaday kana nagay ini omileeraasha shaqeeyna ummatu Soomaaliyeed nin edmidi la nin ku dhasaari ini shaqeeyna nin ku dhasaari ini shaqeeyna waana dhabno had
gudoomiyaha gobolka Baay iyo waliba usiina ku hadalay ee banaanbaxyadii shalay ku dhiyan magaalada baydhabo usoona saasoo kale ku hadalay dadkii dhaawacyada ku deeri isla banaanbaxa gaaseeti
tiidiya kale walaagi oonay toy dhii sidii shalay oo kale belidkun ku dhii shalay dad oo mudaaharadan inay oonay toy dadka dhaawacmeen sidaa taliyaha sadigi sheegay runtii arrimayo may waa mar horonu ku hadalnay may faday inid sifayla lan faham mudaaharaad macnaagii dad inay oonay toy lan faham intii aadan soo bir mayba badan biriyaawn ini bayrawnu ku jarta ini onay tahay doorasho jarti un kambiin laka jari musharaxiin badan oo shalgidisa koogeen siyaasadtayga onay tahay xaaladii may laraay amankii doorasho jarta sidii xaalad jarti ee una gamna sidaas gudaantiye way mamnuunay maamul ahaan belidkum ini onay tahay mudaharaad suubi mudaharaadkaas in wala landiidi may bu aha haddii oo wala ad weelaha dhibdheliyaayang may waha bulshada dhibishaanayan ini oo la roojiyo waajib ah waana la mamnuuc may may badhiiday ini oonay tahay lama ra'yigaas ka horjeeda mudaaharaad issuubiyaayaan bay dhow isku korkooyaan oo meeliheeda dhibaato ku bilaabato wala lankoo walfa walfaday lii kono may fadow lii marka belid oo qaado koro belid qaado koro leeraay lama siyaasa inse siyaasa geeko iskala mudaaharaad koran bay dhow mee ma qaado kortiyeeda marka may faylaha ini oonay tahay la goronsado iyada la gorodoo ini mudaaharaadkaas macananka fidhinana loogaa lankii oo siyaasad oo political statement dhiibow hataa hanti meelo ijaarado aan weerdadoy meedii rooge sheegaway ra'iyigii yani adi group eigni sheegadan political statement maanaha ka sheegadan yaada laakiin mudaaharaada la suubiya leray dadkun barakayaalka inti laha ijaarado jidka laha kaatiyay wow wow lagaylo mayba mishkilad yaale barakayaalka yoona ha ziyaadi kanagadana yooma dooraba dhib yoona dhib intan kooyano yoona dhib qaben ini mudaaharaade lin ijaarad hamarku argaayata barakayaalan lin hamarka mudaaharaado bay dhowna dadkan la mudaaharatiyo may baanti kahootiya barakayaalka la seedo la kaaji sideen in mudaaharaade lili hoba political statement li diibo dadka siyaasiinta horka no wiinyo yo seedan meel wal sheegadan waliyo fadaay laakiin masaakinta la kaajo la ka qayli madaasi hatan la halweydiisid suuqii iskool la halweydiisid haddii uu moodo toy al mudaaharaad soo biyaasad suuqa dukaameeyo meelis koolay yaalka rugan ee dadyo meel han weydiisay qalad uu yahay shalay tididi oo kalma degnagan mudaharad nabi hordheegay mudaharad hubaysan hordheeg mudaharad hubaysan ahay duriyala lugud ciidan la jari marka taas mudaharad ma rootaasi wali ku dhig mas'uuliyadii ma dun ay gaadaya wali mas'uuliyadii ma deeday oo meel lama hub poyto mas'uuliyadii may waa dadkii oonay toy guriga gaadiya gaade lama amniga madaasi wala yusubiyan hoob warigi warkoy warigi shabaaba jare ay shalkase dhato habad kuweerti lidido habad weerti ay oglanmi gemi waliska ku faydada laka dareere dhaawaanti ay oglanmi mas'uulka marka may fayleen hamiinku mariyada isuga in in qoyan bayin qoy dad bari mudaharadan soo biyaan leh lama dareere haano walaa mar guda korjeen leh haano taageeran leh kulli jo meerne mudaharad may soo biyo may leen soo biyaane hobi hang weelan leh hang may weelo lees qorqoyan كل بيسين الدرهم كورتا كان هذا القاسم أقول هذا ساس درادي أخرجين dadkii oo shalay hubka qaadi may barana way weelana mayn hor sirmu karo hub lan qaadi lujeedin saas day mayn hub yadan hayna may qaadi fadhi may hub lan qaadi hooga ku weelan e hoogun too bool ku weelo unun hooga ka diidan make soo biyo marka ay lis dibnay dadkan ay la dibnay madinta laga qaylo roob waan ku bedelaas siyaasadda Soomaaliya walba bedela biladku nama uu weer waan ku bedelaas meelo laga ay tamaa laga mudaharada dad badan ku fadaan oo nin warsaanay ya ya le facebook la romeeli lan fado ku sheegay wali sheego taasoo lan ban control ay anu nu ku maana anu wala ku sheego ay meeli ba furun laakiin inta inta laga ado bun afaridood bay dhowl yaal kala firijoori anu ay kaalay siyaasadda Soomaaliya oo meel meeli ku wajahanti wali yaata wali yar inta dhow ku bedelaas yo ay liska dibnay siyaasiyiin ku doodaay walijar yoni dan edmidi dada uun wakiil noo ee dadkaas wakiil ku ee dada lan dooradi dadkii oo siyaasadoon in qabilsan anta yani ila raaiso ila ra kusugnay kusugnay sidii marka taageeran may wahanti dad akhyaareen tibi la fadhiidano meedi in weerdidan ay koran saweelan sa taageersan saweelan saweelan oo la gorda doojo la dhigansido laakiin yaa ku gowtu la ku qaaji doojo la ma dhigansido walba ka hootay madii mudaharaadan la dhigayso adduunka mijar yoon dhibkay ku dhaafay sidii kale xilligii doorasho doorashadii sidayaan teeganta musharaxiinta koogan diyaaran ina doorashadeena may ku sugaanay on sideeba galanta ka haye baarlamaanka wal doorade guddi doorashadiisuuna hel saaradi oo doorashadaas maamulo shaqadii awadeedan iyo kuwa sugaan mas-uuliyadii adaa ununa mana saaran dad suugu roogona ma saaran dadkii oo iyo ku sugaan amanka la badami hoo dhiyaas hoo walla ka daro hoo walla ku dhimow may wahaa yo antaadhe ku sugaane ku sugloy mas-uuliyiin way baarlamaankana wal doorade guddigan isun saarday anfadhi aylantilakwaaliyo wal suugun ka sheegay yaada wal mukhusay ay ay ay ay liska gasnay ninki mushara ay nusinu ati boode intun gudaha maraay intun kharashaha galaay intun kaambeenga gali may baa usinu in doorasho koyto tartiibko nibsi nibida ka dhido lan ilaahay kuwelo ilaahay siyo hele kaasa ununa intan kale ee muddo dhogna la shaqeeysa madaweynning nagada malan hoog wala ka saaro mujar lan lan hoog la kreewo ma jarant ini onaytay warsuglu madun gudigu siga talaadis ay waa lanka talalin iibidi golka sugay ay la kabaarlagnay sida ha dhawaada doorashadaas yaan ilaahay yaan nabadii gudbi walaay kalena doolay soomaaliya liskahay inta doolay liskahay doona way waa wali dooya sidii oba meeli aan leedayana hallay leele laakiin rabsho wali dheli ma ma ma ma hanagadaaya rabshadaas iyo wali dheliyo isku ilaalinay wal rabsho dheliyo isku ilaalinay ulijeedadii aada saasu lan la diidiyay goonee ma jira laakiin wal rabsho dheliyo hooma dofaka tooba meelu ku deelo male gacan ku hadal oonay tahay siyaasadeed lay soomaaliya burbur shasheen marka nibadda ayna dhibnay lanko labaatay afar saan nibid laan haay koranta mar kulligeenba barakayaal lay ma kan ka taajisin labaatay afar saan ma haay kor walaashay boho ismeelka aan waay men yaa marka ini gorano fayle awaamirta dawladdan in la hoggaansan dawladnimolika rooga maa dadkun yooba is dardaro fade lama milyan qof inta roogda lamba siyaasadda weedada lamba ra'igo gaba misle noolaada fadna walaa la kashadna walya layskama moodoohay oo layskala nooli may waa awaamirta dawladeed iyo dawladnimada marka dawladnimadaasi ay hoggaansamoy waana garabhay ku jeysiday langoone ayla ka hadlaynay lan welba dawladnimada aali boosa ku dhiyay boosa iyo ku ilaaqsaday wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu islamada magaalooyin kale oo dalka sida gaar ahaan caasimada oo ka noolyihiin ku badan saddex milyan qofiya dadweynaha rayib shacab raaca baydhabo may sida gaarka linka jiideen adib hamar erte unu hamar isku mid miini afaridoodkun lana sokoy mis gaadas hamar koona bakaaro ka mudaaraaday lan kuwargaba male koona beexaan ee jare lan og male koona madiini jare ma isku wargaba marka afaridoodka baydhabo magaadas la mudaaraad isid mudaaraatoon shalay isku dhacay ciidana jareen tallaabada qaadeen mahay isku dhaayeedan ma gejeed ma goro dabcan sidaad sheegtay mudaaraadayaasha waardiyay maylan waardeey ku yaada basu'aal maylan waardeey maamul gobolka talaabada ma ay maylan waardeey maylan waardeey mudaaraadna waardeey adduunka ma dhaawacmeen talaabada isbitaalka la jeeyay dadkii dhaawacmeen dadkii oo dembiga jeeysidiina yoon walka la saabtamay sharciga laga la saabtamay
barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegaystayaaalka guda jarne ambane wararka magaalada muqdisho iyoinay xaalkii siyaasadeed ee weerarsanay tiya kaasi ku dhordhexeeya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyonaysa soo kaleeto maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ee muushinkii iyada dhataali iyo xaalka muushinkaas weli ee weerarsanta xatala weliba yohaabahayana in gudoomiyihii golaha baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan geeko sukuguuri villa soomaaliya welina usu degaya hotel shabeelle oo yeedeet hotel markaasiti idlan ilaaliyow kaas oo ka dhow xarunta hay-adda u n d b agagaarka garoonka diyaarada ee idangada tallaabadan iyo koyasa iyo oweli yada teeganta ee khilaafka ku dhadhexeeya muushinka hobno ku tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ku gudbiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo maalmoogilaha dhaafay xildhibaano iyo anshal safadeen lamada dhinac qaar iyo taageersanay gudoomiyaha baarlamaanka qaar kale madaxweynaga taageersanayeen iyo oo sheegeen in gudoomiyihii baarlamaanka cadaadis xoogan lakakahay villa soomaaliya xildhibaan jindhe oo sukumada golaha baarlamaanka yahay koo armoogasayti walshin ku hadali
xaalka guud saad arkaysaan gudoomiyihii golaha shacabka xalay saaka wuxuu kasoo guuray madaxtooyadu kasoo guuray wuxuu soo degay hotelkan hadda aad arkaysaan iyo areadan oo total kagedsan environment iyo pressurkii mashaakilku ka jira xalay habeen hore labada maalmood ee madaxtooyada ku dhex yeelay ولله الحمد وقدومي ونبات قبا وحبريشر وحديبه وقبا كان تملهن ساعة كون سود دقي ميشان تقريبا طبعا كيسو حنمو guud ahaan najowga intaas waaye ama arrinka mooshinka mooshinkiisiisa uu taagan yahay sharciyan iyo wax heshiis oo laga galayna ma jirto wax sharcigii horey u dhaqaajiyeyna ma jirto madaxweynihii la rabay inuu ka jidbaxa oo loo haystay inuu arrimo badan oo khaldan sameeyey darteed laga keenayna weli wax hore lagama haayo ma habeenkii noogu horreysay oo u dhacay mooshinka loo dhiibay waxaa noloshay dadkii u tagay xataa inuusan qaabilin ilaa haddana wax siyaasiyiin ahoo xukuumadda ka mid ama ra-isul wasaare ha noqdo ama cid kale inta ha noqotay inta u tagtay ay ka wada hadleen oo ay wax isla soo qaadeen xataa ma jirto laakiin annaga xildhibaan ahaan oo mooshinka iyo soo jeedinta keeni siday noogu taagan tahay arrintani meesheedii bay weli joogtaa awalan ma arkin horta guddoomiyaha meel ku sheegay oo buux ma sheegin guddoomiyahan uu la ogyahay guddoomiyaha wuxuu la ogaado maqasheena amaan aragnay waxay ahayd tii hore intay qabashada mees horta aan kaa saxo midda kalente laba sababba horta wax xaq ah uma lahan awalan haddaad la socotaan habeenkii la qabtay mooshinka waxaa laga hadalsiiye oo hadlay guddoomiya ku-xigeenada koowaad iyo labaad xukuumadda petition ay sameeyeen waxay dhaheen waxaan ma aqoonsanin mana aha mooshin saxnamaba ahaba in marka hadda la dhaho mooshinkiyaa buri waxa buri-ay maxay markii horeba saxnayn waa qodob qodob kalan rabeen ku raaci waxay tahay mooshinka haddii la qabto sababo uu ku buri kara hadday jirto iyo haddii kaleba waxaa xaq u leh inuu ka jawaabo guddoomiyaha golaha shacabka ma aha xog haye ma aha guddoomiye ku-xigeen koowaad ama labaad sharciyanna haddaan uga hadlo qodobka toddobaatan iyo shanaad faqradii saddexaad iyo afraad waxay kala dhigayaan mooshinka waxaa soo jeedi karo qof kasta oo xildhibaan ah wuxuuna ka noqon karaa qof kasta oo mooshinkaasi wax ka saxiixay inta aanan la dhiibin mooshinka oo aan guddoomiyaha golaha shacabka loo dhiibin laakiin wuxuu dhigayaa isla xeerkaasi iyo qodobka laba afraad haddii la dhiibo cid sheegi karto inta ku jirto iyo intaanan ku jirin midna ma laha marka maxaa keenay afar iyo toban ruuxa ka baxday iyo tobana ka baxday iyo shana ka baxay maxaa keenay maxay ku ogaadeen horta inay ku jiraan haddii la khayaameeyey oo magacooda la isticmaalay maxay ku ogaadeen lama ogolo golaha inta laga geynaayo in qof bani aadam ah uu arko sida xeerka u qoran markii meesha la geeyo wixii ka dambeeya uu qofka ogaado inta laga qaybinayo golo weyne looga qaybinayo mooshinka cidna inay aragto xaq uma laha ama ay tusto marka hadday xeer dhaaf u sameeyeen oo xeerkii jibiyeen guddoomiye ku-xigeenada ama guddoomiyaha ama xogeeyaha oo hayo tensionka hayo de waxaas wax la sheegi kara maa qof inuu dhaha anaa sharcigii jibiyey xildhibaan inuu dhaho waa lay been abuurteen xaq mabuu lahaba maxaa yeelay inuu arka xaq umaba lahaba hadduu ka noqdo asaga magaca markii hore is ogaana ma ka noqon karo marka taas waxaan leenahay annaga waxaan aaminsannahay markaan sharciga isticmaalayno inaanay haba yaraatee uusan burin برشر لوجا هذا السينا هذا حقيه وحقه على حسابه رالي هنشيسة إن أنا هنا رمان عطيني أنا قلت مقهو أم بالمناسبة موشكا مدو صوص على عن لوابي وصدح بلوت كيران محيلي ما سهلا موشين مدحوينا إن بغول روح له أما لسوق عي حتى أرين سهلا ما إن لغو قنعه أه وحاكم فين مدلة صوص عدو خلالات هرا أي جريان وقضب أما أرنتا أه كانتي خلاف الزيادة أهي adduun iyo wadanka dhexdiisa iyo golaha dhexdiisaba xataa dadkii muxaafadiinta aanay ogoleen siday wax u dhaceen waxay tahay arrinta maaliyadda iyo xisaabaadka maxaa yeelay guddiga maaliyadda wuxuu keenay xisaabaad xisaab laba laba lagu daray waa afar iyo saddex way iyo shan way aa laisku haystaaye maxaa dhib ahoo jira maxaa loo siyaasadaynayaa xagga iyo xaggaba siyaasad waxay imaan kartaa markii wax laisku gafo markay xisaabti timaado la caddeeyo oo la ogolaaday inay xoolo maqan yihiin labaatan milyan soddon milyan ay maqan yihiin markaasay siyaasad naga dhex dhici kartaa oo la dhihi karaa siyaasiyan maxaa noo habboon inaan shacabkii soomaaliyed la hadalnan u sheegno iyo shacabkii si kaloon kula hadalna male media markaan ka sheegno caalamkiina wuuna maqlayaa caalamkii hadduu ogaada mataqaanaa inaan wax xadnay ama wax qaldanayna boqolaal milyan la sii lahay iyo wanaag aan soo wadnay baa la diidayaa ay hadda waxay ka hadlayaan intaas waay aslanba ilaa hadda cid diidan xisaabaadka inay saxnaayeen ma jirto de meel laga marana mala marka waxaan u malaynayaa madaxweynihii la rabay markii xukuumadda iyo golayaashu isqabsadaan inuu wax saxa oo una ku saxo dastuurkana automatically markuu maqlay dhibaatada ka dhacday iyo maaliyadda iyo musuqmaasuqa markuu maqlay asagoo nairobi joogo ayuu si gooni ah intuu iskagala saftay xukuumadda uu yidhi xildhibaano xanaaqsan baan arki jirne xildhibaano xanaaq ku darsaday waali baan aragnay marka bedel ma xildhibaanadiisa uu isu soo dhaweyn lahaa bilmunaasaba ama ha xanaaqsanaadaan ama ha walnaadaane waa xildhibaanadiisii mucaaridi muxaafadna isagaa madaxweyne u ah ayagaana u ah mataqaanaaye xildhibaano u ah madaxweyne arrintaasi uu ku khaldamay uuna kusii mirirxooday ficil ahaanna haddana khaladkan intuu u galayo wuxuu kusii tuntay xeerkii dalka iyo nidaamkii xisaabaadkii uu diiday xukuumaddiisiiyo keentay khaladna bedel ma canaan laha dhila war nimanka hor fadhiista la xisaabtama wuxuu xaq u laha xataa waxaa jiro tiim asaga u samaystay oo aan naga laftirkoo sharciga waafaqsanayn oo aan golo baarlamaan la keenin oo aan dastuur iyo xeeroosaad midna uga qornayn oo yiri waa waa maaliyadda bay kontroleen ayaga laftirkooda xataa intuu u yeero sidan ka warqaban niman aqoon-yahan oo ajaanib iyo soomaali isugu jiro muwaadin isugu jiro muwaadiniin isugu jiro ay ahaayeen ayaga laftirkoodii baan sidan ka warqabna aanan sax ula ahayn oona ka xun sida wax u dhaceen xataa kuwaas hadduu intuu u yeerto ama xanti dhowraha intuu u yeerto war waxaan la sheegaya ii kale kilaari fargaray asagoo dibadda jooga go-aan iska qaatay arrin siyaasadeed uu qaatay wuxuuna qirtay sidan aniga aaminsanahay markuu arrintaas samaynayo in guddiga maaliyadda wuxuu keenay ay sax yihiin laakiin uu siyaasaddii dhan kale intuu ka fiiriy hal mar marka arrinkaas waxaan u malaynaha xataa hadday saas u dhaceen ama ha la siyaasadeeyo ama aan la siyaasadayninne xaq iyo xuquuq iyo xisaab maqan baana naga sheegnay oo guddiga maaliyadda uu sheegay meel looga baxsan karna ma jirto dee khaladkeedii aynu rabaa inay kusii socdaan saasan qaba shaki la-aan laba sababaana keentay ra-iisul wasaare asagoo ka warqabo dhibaatada ka jirto iyo xisaab xumidan oo kaleento markay timaado in laysku qabsanayo darteed ayuu golihiisa wasiirada wuxuu u badiyey golo wasiirada ama uu ka wada dhigaba almost ayaga odhan khalad labaadaa jiray oo soomaali dee waxaan iska bilbilow bay iska ahayd dastuur la dhaho kumeel gaar oo lagu qoray in gudahan laga qaadan karo oo loola jeedo golaha shacab golaha shacabka laga qaadan karo aqoon-yahanada soomaalida muwaadiniinta kale intee banaankan laga qaadan karo taasaa laftirkeeda waxay u baahnaan laheeday in dib loogu noqdo dastuurkan mashaakilka hadda waxaasi ka jira la kala saaro oo qofka mar hadduu wasiir noqdo in lama noqdo agaasimo nin doortay hadda hadduu qofka matalan taliye meel ka noqdo ama agaasimo guud oo noqdo ama uu safiirka noqdo asagoo golaha shacab ku jiro automatically dastuurka wuxuu u ogol yahay inuu wuxuu leeyahay qofkaasi uu ka baxay xildhibaannimadii taasoo kale mudan in lagu soo dabooqo marka arrinkaas waa jiraa labadaas sababaana jirto oo ra-isul wasaarahoo isku difaacayo u badsaday iyo dastuurkii u ogol sideed qodoba ka mid a waxyaabaa lagu soo eedeeyay qoraalkeedana publicly waxaan la wadagnay social media meel kasta iyo midiyaha caadiga aan la wadagnay siinoo kale laakiin haddaan hal qodob kasoo sheego matalan madaxweynaha wuxuu heshiis la galay publiclyna loo sheegay idaacaduhu ay sheegeen dowladaha deriskana leeyahay etoobiya iyo eritre ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya xakumo ayagoo isla fadhiya buu idaacadaha ka hadlay wuxuu yiri waxaan ku heshiinay inaan etoobiya soomaaliya eritre aan ka dhigno hal dal oo aan hal madaxweyne lahaano intaas kuma uusan keenin golayaashiisa markuu la hadlaayay siyaasiyiinta ah golahiisa ka dhisan golayaasha ka dhisan dalka Ethiopia wuxuu u sheegay inay heshiiyeen madaxweynaha Soomaaliya iyo Ethiopia kuna heshiiyeen in hal dal uu noqdo sida United States oo kale uu noqonayo intaas uu sheegay madaxweynaha markaan arrimahaas damacnayna wax ka weydiinana kiis kawaal iyo xildhibaano waalan iyo wax uu keenay arrintaas waxaa soo cadaatay markaan fiirinay madaxweynaha asagoona wadan golihiisii wasiirada oon keyskii xataa memorandum of understandingkii ay kala sexdeen aan golihii wasiirada xataa lasoo gaarsiinin iska dhaaf golo shacabe asoon la taliyaashiisii officialka ah wadanin asoon wadanin dad u dhigma waxaasi oo ajaanib iyo lasoo haydgaraysto iyo soomaali intaba aqoon-yahana oo waxaa jiro waxaasi xeerarka noocaasa la dhigsanayo garan haye eh ayuunan ayuu go-aankaasi qaatay markii wax laga weydiinaysaan idin sheegay kiiska waali problemkaasoo keenay kayskaas kays marka oo shakilaan khiyaano qaran inuu yahay shaki kama jiro wadanka soomaaliya dastuurka wuxuu dhigayaa madax banaanidiisa cidna kama hadli karto waa arrin lama taabtaana waxyaabaha asaasi oo aad iyo aad soomaaliya looga soo galo marka arrimahaasaa kalifay oona ka mid ay tahay ilaa toddoba qodobo kale intaa jirto haddii dastuurka lagu soconaya shirka waa laga qaadaya shakilaan maxaa yeele waxaan aaminsanahay xildhibaanada hadda aanan saxiixina dhankiisa xataa inay ku qancayaan laakiin dhibaato fara badana ka jirto oo dastuuriyan ahay rabaan inay wax badan ka dhahan lakiin waxaan aaminsanahay haddii dastuurka laftirkiisa ay ka garamaan oo dastuurka maxkamaddii la rabay dastuuriga eedeee la rabay in lasoo mariyo madaxweynaha eedeynta loo gudbiyey inay go-aan ka qaadato la rabay xataa waa ka heshii karna maxaa yeele maxkamadda saraad matali laheeday maxkamaddii dastuuriga laakiin maxkamaddii sare laftirkeeda sida ay u dhisan tahay baanan sax ahayn golihii la rabay adeega garsoorka in ay keenaan oo maxkamadda intaan la dhisin ka horeeyey madaxweynaha uu ka booday wuxuu u tallaabay maxkamaddii inuu soo dhiso guddoomiyaheedii haddii hadduu taas ka booda annagana garsoorkii baan ka boodaynaa sharcigii baanan saas noo ogol siyaasad baan u noqonaynaa waa isla satalgaraynaynaa shalaytoo madaxweyne maxamed cabdillahi farmaajo isagoo labaatan iyo dhowr xildhiba mas-uuliyin oo kale ay la tartamayaan ayuu ka qaaday dadkii soo doortayna way kuwan asagoo keligiisa meeshii shalaytoo lagu soo doortay labadii golee soo doortay ha ku qanacsanaado kambaynkiisa ha galo cod kaloo la kambayn garaynaysaa ma jirto meeshii markii la isugu tagay hadduu soo qaado falilahi alxamdu waa codkii oo dimuqraadiga buu ku soo qaaday waa u sacbinaynaa adab rasani waxaan aaminsanahay haddii meesha la tago waddankana inuu degaayo oo dhibaato badan aanay gelaynin oo craskan hadda sii bilaabanaya maalin maalinta ka dambeyso oo iska degi doono pressure una jiri doonin laakiin daalama inta lagu socdo intaba la garab marayo dastuurka iyo xorwasaadkii pressureka wuu sii diri doonaa dhibaatana waa intaba ka badan doontaa waxaana ka mas-uula madaxweynihii qaranka oo inta lasoo dacway diiday inuu garab baxo iyo ciddii garab ku siisaa mas-uuliyaddaasi qaadisa mayso maalin intaanu sheegina
barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegeystayaalka guda jarne ee qeyboogii dhexe yaa ka guda jarne xildhibaan idriis cabdi dhatar iyana soo keeleed xildhibaan abdixani waliba yokumidayana baarlamaankii laakuduuradii koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo waliba yo mathalayana tukumada beelooyinka degaayan koonfur galbeed beelasayti kulanyo geeka wehelati waliba yo inahaanayo kuku hadaleen in iyo kalsoonidii iyo kulanagadan lamadaasaytii xildhibaan waano beelasayti oyeena armo kiishe iyo nisasoo kaleed kalsoonidaasayti walyaabasheen in iyo xiligan kulanagadan xildhibaanadaas iyo ku hadalayan iyona kulankaas iyo iniska kooyan walgarosho malaaqyadiyo iyo nisasoo kaleed raabtiba
may edaayane uno afka dhabiilka usudhaa ninkadawhaanu uno mas-uuliyadii tolku owl ohaa ninkadawhaanu maysiin sheegane ini oo idris abditartar iyo hadi yo ninkahayni haldhabaan kalsoonida kulanagani walbadana oo tolka baabi'aw walbadana oo yani tolka yani dhaawac deersiyaw yes huubiyen ye yani yelika tuuri yes kalsoonida kukuqaadani ma in sheegane hedhabaanada qaranka inta oo yani hooliyo lwada jiran guddiga an guddoomiyaha guddiga anshaga guddoomiyaha barlamaanka ma in sheegane inin dadkaasi lamadaasi qof madbaydi matalaan hildhibaan inka hayna qofna aan lahayna walaala doortay walaala diye qarkorna saasraadiya ma in sheegane adduweynaha iyo antabi aan oo hel ana qaraabo ana oo toani bay kasto iyo rogaan dalkii dibadda ma in sheegane ini yani an hayna hildhibaan reer luwaayo in matalaan luwaayo mas-uul inin hayna luwaayo wa inin hayna kulanagani kalsoonida tolkiya eebayeen dhabyinaa suubiyeen iti dhatiya meeka aan kalakalnadeena wala nin baanan oo yaani zulmi oo yaani nin baanan saasra adiga kalsoonida kulanagani salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
salaan kadib shekan jiray wiilka la qabanay wayliyan ka wada inii meel raayis kolkan aragtidii asla meelay meel raayis cidaaysiida way ku hadalaana shekan jiray aydan qabanay hildhibaanadii hore idris abtaktar iyo xani oo geesi meel raayis kolkiisho go-aanku deereen inayoo bedeladaan shalay dabtiisheeniyu malaagadii hadiiyu ergadii haddooratiyu meeraay bulshadiisiiba meeraay go-aan go-aanka ku bahi waylana soomaalida min sheegane inaynin matalaana walaunan dirsanay mayla raayayso danta guudahay gaar ahaan danta reer luwayahay ha ku baho waaye way melanaa oo mayla raayayso ninku hayna parin ninku hayna la surugnaa ini mayla raay hildhibaan hor hayano booska shalay ha guudi doono ergadii shalay doorati i malaagadii samadoomadii bulshadii reer luway go-aanku deeli ee weere na lalahay ini mayra raayise maxaa mursala maxkamada la koraana rean lalahay maxkamada baa la koraasan wala in la koraasan la koraasan aysan oo baarlamaanka luway atiino meelininka jartaan mayra raayise maxkamad maa la kor kortaan ee way kale sheegane dadka isku degaan ana isku mayra raayise lixda iyo koowka may labaay ku gali koonfur galbeed iyo inta jubbaland ku gali madinada dara intaas way sheegane ini may lahay dadkaas inigma tiraa ini hanig iyo nigma talaan ma la raayo lanka la raaw idris afta tar nigma talaan ana ana iyo wala la mooshi idris mana matalaaso ma ka fadaano maalintii aad kooyt is adan atiyo ma raayo malaad ka fofranta way dhatis malaad fofranta bu lanka walaalkaay garabka ay shalay garab nagdooda meelan saati alka ma raayo aadanti mar dantii taraf aan fikiraane luwayna sidaas ma mashquulsan ma ka fadaan hani awarba ma karan baarlamaanka si aan saati maalinta saatilasan lang aan tolkaayaad hor surunti may raayuse ba i boqol ilaa xamar shabeellada hoose meellan waayeeda surintoor maalkaran باطنة كسرناي ليه ما رئيس محمد مرسل شيخ عبد الرحمن ما رئيس لا أري دولملي كوي إيه برلمان كيف فدرالك إيه موشن شانين موشن شخص بيجيو محمد مرسل شيخ اسمه قراو برلمان تلذي ترى اسكجي يا موشن شانين لكن برلمان تدري برلمان كان ما حاجة ليه إني سكوبر baarlamaanka isu goboday mayna raayaysa meeshishay goboday inaad meelitaasoo meelika aydanta walnagaa samee gabarto luwaayata baarlamaanka maniihiidi maxamed mursaal sheekh cabdiraxmaanna faraagu qaadaasa inaad irto ka ayta maasoraneen sheegay een idris baa mayba ka dhaame may raayaysa qabiilo kale mahweeda waaba qabiilo isto meeray maxamed mursaal irtiska ayta maasela kaari way weelasha taas fiirma dambana ku lahaw sumcadiinna ilaalsada walmaniihiidiin marar lang alalankii dareenka luwayle makin sheego dameer i doonfari wal lang xisaabtan makin sheego lang alalankii xisaabtan idris abtaktar wal maninge booshay aqoonyahan gamna way gamna mayna raas ulmaawdiin gamna dhalinyaro gamna booshay wadaniya gamna lan kun hawa magaca luway kun ha gamna barhirawan booshay wal doorshe haddii ergii konton iyo kowkii qofna fadaw diyaar dastuur koalishaano haddii shan boqol qof la fadaawna diyaaran iyo in mayraa in un mayraa boostas bedeli waa inay roogee lan boostas guuhi karo oo luway ma tali karo oo soomaali ma tali karo oo muwaadin ay qabno ee mayranaa xanis iyo mayranaa idris ini meelo mayranaaise laba laban ka hadala hataa mayraa dogon afgaabanaanka faylata dogon shamuaka faylata dogon mayranaa may ka faylata lan daran yar shaba ka faylay ini meelo ka aysantaan ida dorin aragaana والمنيهين قلت له سوف قف انا برا ديارني اي دكتين كبدل فانا ديارني اي ما راي لما لان لوايتي هو فرح دا جان لواي قو انا سين دري برا لبرتي سلو دا ما رايس تلابر سو مالي لواي بد يوم ما رايس مستني سبل انت سكين غير نوصل تمام تاتو غاسا ادري جاب تكتر على حد كاري ادري تمو سركاري ادري باجي لكاري ادري صار لكاري مايكين هري eerta ini dararta loo aanan dansan oo dadka kale ay suur dariiqaas war la faa wala misfal war ila damay raasol may raasol kana tisilka aabayto eerta may raas meer ka siddeed ay inta meer ka taali taas waa waxaan gabriya raaytay laakiin adina sumcada baabiyo ke barlamaanka ila tarato baafilay ka saaranda ayaa arkay dilay war waa isku dhaaf meelo ka dhumadaas in qabila dadku wadooda loo ay ka lahayd isku dhaaf loo ay qabiil jaru maraaysa dhexla laga leeyay شلي ولا صندورني دكتي صندورني يروق حسن إن شاء الله دكتي والدور صدروق إذا ما عندي أصلاً من ما رأي وقالت أنا جدي ما رأي أنشحة في الدنيا برلمانك بهلوانا الصوماليات حانكو فضل بيت لما أنتوا ويتي شانين والبنين كاير سادون تبلاو حاني إيه دلتا بتطر والبنين كاير شخصي الله وإيه دميره أندر كردن هاينة حتى دورن هاينة دمير الله نيتي نتي هاينة am qalin san bisa sama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh aan warkiya doobnaga tijiyadii dhaamay ku gabal
nimankaas markii hore baa dulmiga kooyan walibna ku sugaanaya la kooyan daktor doorsaday matalaayiya ka aalanay maxaayna booskii lagu faladaay haqu bahuwaayan mil unanin baahna ayne galeen shaqi shaqadii on hayne ambaheen lankan oob shaqi shaqadiis on hayne ambahu joornaatu joornaatiyeen hayne gaasday joornaado yoo geesi qaado hayan yoo kasbadina noo shaqaysadeen ma maysiin sheeganne beesha caalamka in sheeganne dawladda soomaaliya in sheeganne baarlamaanka soomaaliya in sheeganne baarlamaanka soomaaliya sharafsale in sheeganne anti nimankaas nin matalaan beel waa in matalaan markii horaha noo galeen kakadin lana kakadin baan horta baa la arga jari kakadin ama darshaha buuhiyaaya noo giirsha wala dhiibsadaan lahay giirsha wala mala dhiibsane qasha ku arti qasha oo ortay baa la qof oo gajar wa guddiga doorashada koob oo federaalka ma sheeganay guddiga aan shahaadada oo federaalka ma sheeganay antii nimankaas ni matalaan feerni mognayn dad yoo mogni u hayn unu walma sugaan yoon walma ninka mogn qofka hoob isgalaasan wala sheegan malan garayaa isgalnay widaa meel hebla in isku qoonay la ree meel hebleen isku qoonoy shaltabno elare heliino elare un heliska un iyo heliskan dhamaad meheliyan hormaanin ku kasban reednim ku sugaan ma in sheegana soomali wiinte anti nimankaas meeleyadee geedka kudib hoob roogan dulmaka roogan luwa inay moqnayn korsi joobanaawi لكن لواء مشرع أو برلمان فلاو حشرة هي جيب لك بلا وشرة هي كرسي أسان شرة هي أردن تقولي يعني مقنعين ده تقولي يعني مقنعين إيه تنقلت واليوني إيلو إلهي أبو ريف سأظن كبلا وبير باب جرام والبمن ينقب قدومي برلمان كما يشغل عندي لما كاسدين كما قنعين لني مثلا دولة الصومالي ما يشغل عندي لما كاسدين كما قنعين لني مثلا
muqdishiyo si rasmi ah wankufurami ee kulanka ayaa ku qayb galeen wasiiro dhoore wasaaradda arrimo dastuurka wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda arrimo guda iyo qayb ku hayn kaasoo ku saabsanahay hanaanka maaliyadda reedan fiiryowka ee la waafajo reedan fiiryowka dastuurka dalka furitaanka shirka weliba wuxuu ku qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo nisaasoo kale wasiiro kale ee dhooraada mas-uuliyiin ku tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka ee soomaaliya wasiir cabdiraxmaan xoosh jibriil ayaa ku hadalay ujeedada shirka ee muhiimad gaara in lata horan dareerowka reedan fiiriyowka dastuurka dalka
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الوزارة كحوجينكا wasiirka arrimaha gudaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka agaasimaha hantidhoorka guud la taliyaha xafiiska prime ministerka xagga dib uheysiisiinta cabdiraxmaan baadiyow madaxda rugta ganacsiga ee qaranka oo madax u yahay masar gabayre oo nala fadhiya guddiga wadaxaajoodka federaalka la yihahdo f n t c nala jooga wasaaradaha maamul goboleedyada oo maaliyadda oo nala jooga iyagana kasoo qaybgalayaasha kulligeen waa idin salaamaya assalaamu calaykum arinta aan maanta u qabanay shirkaan aan u daafurayno oo berina soconayo beri dambana soconayo sababaheedaan rabaa inaan waxyar brief aan sheego saaxiibkay wasiir sabriyana asagoo ku dari doonaa saa ogsoon tihiin waxaan ku dhex jirnaa ololihii dib u eegista dastuurka iyo ololihii federaaleynta waddanka labadeena wasaaradoodna waynawayna khusaysaa oo haddaanan soo dhammaystirin arrimahaas ma suurtagelayso in federaaleyntana loo dhammaystiro dastuurkana lasoo dhammaystiro marka sababta ugu baahannahay inaan helnaa hanaan federaal ah oo maaliyadda maxay tahay sababtu waxay tahay markii aan qaadanay nidaamka federaalka waxaan isku magacownay somali federal government marka laakiin technicaly magac keliyan ilaa hadda federaal unahay maxaa yeelay calaamaadkii lagu yaqaanay federaaleynta ma dhisna weli marka badanaa ani waxaan soo qaataa mithaalka ah baska bas dheer oo lix lugood ama ama ama ama leh mataqaanaa amin sideed lugood leh camala marka waxaa idhahdaa federaalka soomaaliya bas waaya baska injinka waa leeyahay waa dhisan yahay qoloftina waa dhisan tahay laakiin cagihii ma dhisna marka cagihii si loo dhiso waa in cago loo yeelaa federaaleynta waxaan ka bilownay wasiirka iyo aniga iyo ra-isul wasaaraha iyo xukuumadda o dhan inaan fiirinaa maxay yihiin cagaas loo baahan yahay cagihii ugu horreeyey aan soo dhisna waxay ahaayeen heshiiskii baydhabo lagu gaaray oo ahaa khayraad wadaagga oo ina nagala shaqaynayan xukuumadda kala shaqaynaysay guddiga wadaxaajoodka federaaleynta nagala shaqaynaya taas oo lagu soo gaaray iyo waxaan kaloo soo gaarnay heshiis ah hanaan doorasho oo federaal ah cagii ugu horreeyey oo baska la geliyo kaasuu aha horta waxaan haddana galnay guddiga wadaxaajoodka iyo xukuumadda waxay wada galeen inay ka soo shaqeeyaan hanaan garsoor ah oo federaal ah oo lagu wada heshiiyo iyo awood qaybsiga ama distribution of powers wax la yidhaahdo annagoo soo dhammayna oo rabna in la geeyo golaha amniga qaranka ayaa hortagii khilaafkan yar dhacay laakiin waa yaallaa waana laga heshiinayaa maran dheerayn waxaa noo soo haray kaas waa cagihii labaad waay cagihii saddexaad waxa waaye midka hadda aan maanta shaqadeeda bilaabayn aan rabin inaan helnaa hanaan inaan isku raacnaa oo federaal ah oo maaliyadeed oo muxuu ka kooban yahay canshuuraha see loo kala qaybinayaa dakhliga see loo kala qaybinayaa see loo qaybsanayaa resourceska dekadaha maxaa laga yeelayaa waxyaalahaas o dhan oo laisku yidhaahdo fiscal federalism inaan inaan inaan ka gaarnaa qaraar saddexda berioo soo socoto yani heshiis ma ka gelayno laakiin waxaan darsaynaa noocyada kala jiro adduunka si aan u soo aruurino xog aan u helnaa oo hadhowday u noqotaa wax heshiis laga geli karo futureka kan ugu dambeeyo cagaha aan samayn doono kuwa ugu dambeeyo waxay noqon doonaan nooca dowladnimada aan rabno ma waxaan rabnaa nooc presidential ah mise waxaan rabnaa nooc parliamentary ah kaasna waa waa waa cag kale oo baska geli doonto kan ugu labada ugu dambeeya waxay noqon doonaan haddii ilaahay na waafajiyo maqaamka caasimadda ay ku leedahay federaalka iyo dib u heshiisiinta lala galo soma walaalehen somalilan kaasna xagay noqon doonaan marka intaas markii lasoo dhammaystiro waxaa moodaa federaalka inuu dhaqaaqi karo markaas u socon karo waxyaalahaas dhanna munaaqasha laga wada geli doonaa marka waxaan aada ugu faraxsanahay intii ay khuseysay inaan isu wada keennay wasaaradda maaliyadda khubaro soomaali ah iyo khubaro ajnabi ah labadaba ay joogaan executivekii oo deputy prime ministerka maanta noo furi doono wasiirka federaaleynta ku shaqa lahaana uu joogo oo sabriye ah oo waxaan dhan sida laisugu keeni laha inuu ka shaqeeyo loo baahan yahay rugta ganacsiga waa nala joogtaa guddiga wadaxaajoodka federaaleynta waa nala joogaan ana waxaan qabaa intaasoo dhan hadday isku tagaan inay fikrad fiican keeni karaan hadalkayga meeshaas kusoo koobaya waa mahadsantiin
ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mahadi maxamed guuleed iyo shirka furi welina usa hay kabogaaday wasaaradda dastuurka inse fayl iyada ku shagayta arrimooyinka reedan fiidiyoka dastuurka inaynu ka shaqayno uun sharci u cuntamo qof kasta oo barri iman kara ee aan loo eegin maanta qofka taagan sidee baad ugu jiqsiisaayo sharci dabar iyo u noqda oo aanu ka shaqayn karin aynu soo saarnay inaanu eegin danta soomaaliyeed boqolka sanee soo socda ilmaha dhalan doona sidii uu jiri lahaa aynu ka shaqayno waxaa og tihiin markii saddexaad in mashruuca s m b-ga layidhaha heshiiska aynu kula jirno i m f uu guul gaadhay balshawooyinta caalamkuna ay markhaati ka tahay iyadoo caalamkii inoo qiraayo inaynu wanaagsannahay aragtidii khaldaneed ee bersebshonka ku saabsanayd ee lahaa soomaaliya waa meesha ugu musuq maasuqa badan aynu ka shaqaynayna sidaynu u bedeli lahayn waa wax lala yaabo sharci dejiyihii xilka saarnaa ama xildhibaanku waa qofka xilku dhibaye inuu yidhaahdo maya duniyay waanu fool xunnahay waxyaaba aan xaqiiqo ku salaysna inuu soo sameeyo innagii uun dabadeedna aynu isxagxagino oo isjiidjiidino soomaaliya maanta meel wanaagsan bay maraysaa meeshaa wanaagsan ee ay marayso sharcigii salka u dhigi lahaa ee heshiis siyaasadeed oo bulsho oo dastuuriya oo maaliyaddii dhaqaalihii siyaasaddii arrimaha bulshada khayraad wadaaggii intaba ka shaqayn lahaa maskaxda tuujiya idinka aqoon-yahankeedii oo dhinacyadii kala duwan ah in se heshiisiin laga gaadho iyo deganaansho awoodda qaybsigeeda laga gaadho sidoo wasiir xoosh somalilan arrimaheeda aynu xal ugu heli lahayn waayo soomaaliya midhaabaynu rabnaa wadajir ah walaala ah soomaaliyadii karaamada iyo sharafta ku noolayd ee cisiga ku jiri jirtay qabka weyneyd soomaaligu wuxuu ahaan jiray qof qab weyn laakiin maanta waxaad moodaa ma soddonkii sannadoodee colaadaaba waa la iliqayaa waa laidil waa la iqabsanayaa waa la iboobayaa waxaa inagu dhacday cuqdati nafsi qabkii aynu lahayn iyo karaamadii aynu lahayn aynu soo celino bilaaadmi baynu nahay marka ugu horraysaba walaqad karamnaa bani aadama oo karaamadaa rabbaaniga ee islaamka weliba aynu gaarka ugu sii nahay ayaynu haysannaa markaa sharafta qofka soomaaliyeed iyo in maskaxiyan laynagu koriyo inaynu nahay dad karaamo leh oo qab leh oo geeska afrika ka sheegan oo weligoodbana ka sheegnaa inaynu nahaano aynu dhallinyaradeenna ku barbaarino markaan dugsiga dhexe dhigan jirnay waa xisaabta intiina waa garanaysaan mal ugu yaraan soomaaliga ku dhigtay waxaa ku jiri jirtay soomaalida dayaxa degan marka masalooyinka laga sheekaynayo yaraanteedii waxaan ku fikiri jiray standarsigiskii talooma soomaalida dayaxa degan iyo sad dayaxa see loo gaadha waxaan u baahanay ilmaha soomaaliyeed inaynaan odhanin hayaay war waa lagu dilayaaye uu isku dayo boqol milyan iyo konton milyan oo jaarkiisaa siduu isagu u xukumi lahaa oo uu uga faa'iidaysan lahaa waxna ula wadaagi lahaa laakiin aan cuqdad iyo ururta la abuurin tallaabo kastoo madaxweynaheennu qaado xukuumadduna qaadana aan laga eegin dhinaca xun ee lagu niyad jabinaye lagu qab jabinaya ilmaha soomaaliyeed ee soo koraya waa mahadsantihiin magaa hadalka waa idinku badiyey guul baan idiin rajaynayaa waa sidii soomaalidu tidhi waxaad og tihiin ma idiin sheegaa aqoonta badankeedu idinkay idinku duugan tahay maskaxda tuujiya maskaxda shiila wax sharci iyo dastuur anfaca oo wadaagii khayraadka dhinac ganacsi dhinac maaliyadeed ee maamulada dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha kaha federaalka soo saara waxaan aaminsanahay in shirku guulna inoogu furmi doono saddexdaa cisho guulna inoogu dhammaan doono ilaaha idamkiisa waa mahadsantihiin si si rasmi ah baanu shirku inoogu furan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
guud ahaan barnaamijkii kulankii idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo intaa ka gebagabeeyaanaan jireedan kulamaana ku kalimada saasiyan imaanala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu